الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفع علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم هذا كان باب بيان ما كي عدينتي بابكي وهي يندب لسنيي للمحرم روحي محرم كاها حشم عمره يا وغيره كي عن محرم كبا هين حلاشاها قتله دلكي سلدله loo suneeyey min adawaabi waxyaalaha dawaabtaba ah fi lxilli dhulka aan xaramka ahayn ee xalaasha iyo walxarami xaramka dhexdiisaba bal waa ti aynu soo maray ruuxii muxrimka ahaa inaan loo ogolayn sayd iyo ugaadhsi oo taasi dee naskii qur-aanka bay tahay haddaba waa wixii aan sayd ahaynee weliba dhib lehee dawaabtii kaba mid ah ruuxii muxrimkaa inuu dili karo hadduu dhul xalaalo joogo aan xaram hayn iyo xaramka dhexdiisaba ee kol haddii muxrimkii loo baneeyey inuu dilo oo wax xaraji ugaba imanayna ma loogu yeedhayo loo suneeyeyba oo weliba xaramka dhexdiisana lagu dilayo meeshii aan xaram ahayn iyo ruuxii aan muxrim ahayna min baabi awlaa ayay noqon bal taas buu baabkeedi yahay حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبيه قال أنه قال سمعت عبيد الله بن ابن قسام يقول سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم bal xadiidku waa de adigu sanadku waa sanadkaa dheeroo toddobuu gaadhay afarna waan dee kitaabka casharka waan ku arki doonaa casharadii horena afar afar waa inoogu sugnaayeen dee shan iyo lixna iyo toddoba waa asaaniidda muslim sideed sagaal baynu aragnay meel iimaan kaba mid ahaydoo waa inta uguba dheer ee lagu arka sanad ahaan uu leeyahay dadkuna waa dad aynu hore usoo wada aragnay oo shaksi cusubi kuma jiro daba caaisha waxay tidhi سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول رasuulki ilaahay oo yihi ayaan mqle mxaalu ku qowlayo أربع أفر min الdawaabi wy أفر daabo ama dawaabta aya waxaa dhul socodkaa kaba mid ah kulhuna arبع waa mutade kolley dee صifada aan iska soo qadaranayna ayaa musawidi ah in nakiro wax lagu bilowdo banaynayay kulluhuna afartaa dhammaantood faasiqun faasiq weeye waa kullu waaxidin minhaa faasiqun oo lafdiga kulli dee lafsi ahaan haddaan eegno lafdigan ifraad kale waa kullun minhaa mid kastoo afartaa kaba midi faasiqun waa wax faasiq ah oo bal maalan yuqtalna waana la laynayaa fi lxilli dhulka xalaasha ah iyo walxarami xaramkaba waa lagu dilayaa afartiina waxa weeye alxida-atu bahashan ama haadka kaba mida ee dhooryada ama dhufatada ama yelida cidbasta ay tidhaahay u taqaano walguraabu iyo tukihi iyo walfa'ratu hamsada haddii la tasiiliyo faaratu la yidhaah isa aad dabdi ku aragtaane ishkaal ma jiro waa hamsadii oo la fudaydiyey ama la tasiiliyey jiirkii iyo walkalbu alcaquuru aygii waxa qoomayey caquur waa mubaalaqo oo caaqir mubaalaqadiisii weeye caaqirna waa aljaarix waa wixii wax dhaawacaya ama qoon iyo wax nabar keenayey caquurna waa kii dee had iyo goortaasi ay kuba badnayd oo aygii dadcunka ahaa dhibta lahaa dadka nabar gaadhsiinaya ama qoomayey taaba weye xadiidku duruq buu yeelan riwaayaad kalena waan arki doonaa dee marun baaban isu wada geyn doonaaye bal imarka afar baa xadiidka inoogu sugan qaala wuxuu yidhi ka odhanaya hadalkuna waa cubaydullaahi ibnu lqaasim faqultu lilqaasimi qaasim ibnu moxamed baa waxaan ku idhi afara'ayta alxayatayni xadiidka eeg kuma jirto halkan abeesadii iyo kuma sugna ama maskii iyo bal ka waran xayada ama abeesada jeedadu ma la dilayaa qaala markaa wuxuu ihi qaasim tuqtalu waa la dilayaa bisuqurin lahaa waa biihaanatin wamadalatin lahaa wahum saagiruuna macnaa iyagoo dulaysanoo waa dulinimo iyo madallo iyada usugnaata waa la dilayaa buu leeyahay oo iyadana e waa waxaa mudigae dhibta badan bee la dilayo وxdثnا abوbكر بن أbي شhيبة qال xdثnا غندر عن شعبة xا وxdثnا بن المثنى وبن بشار qال xdثnا محمد بن جعفر qال xdثnا شعبة qال سمعت qتاadة يحdث qتاadaan مqلay xaalu waramayo عن سعيد بن المصيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه qاaل خمس شن shantaasoo fawaasiqu kuwa iyagu faasiqba ah ka baxay dee wixii iyaga la midkaaya xayawaankii kale ay noocoodii ka baxeenoo dhib iyo ifsaadkan ay leeyihiin bay kaga baxeen fisqina luqada waxaa la yidhaahda alkhuruuj guud ahaan uun waa bixid wax laga baxo ee markii dambena curfigii sharcigu wuxuu noqday alkhuruuju min adaaca daacadii oo laga baxayo kuwana ee waa kuwa wixii kale iyaga la midkaayee dawaabtii kale xukunkoodii bay ka baxeen oo waa la dilayaa xil iyo xaramba waxay uga baxeen ifsaadkan iyo iidaha iyo dhibta ay leeyihiin bay kuwii kale kaga duwan yihiin haddaba shan dawaabta shantaasoo fawaasiqu macnaa ah waxyaalo fawaasiq ah shan yuqtalna waa la laynayaa fi lxilli waalxarami xilligii iyo xaramkiiba waa lagu dilayaa shantuna waxa weeye alxayatu waa tan xadiidkii caaisho un weeye waayo ruwaadii baa qaarkood ay xafideen wax barhkood oo kuwii kala dhaafay ama aanay xafidin abeesadii kollay dee baabkaasba wix israaci lafdigan alxayana waxaa bay leeyihin ta'dani maaha ta'dii mu'anaska ee mudakarkii mu'anaska kala saarays oo dee kooda la alxayu lama yidhaaho ee waxa weeyaan waa ta'diya xaggan wixii mufradka iyo jamciisa lagu kala saari jiray unbay noqon dee waa tan walow laba jamciyo alxayaat barhkoodna alxayuut ay usoo naqriyeen mudakarka ee barimaka loogama waa dee alafcad waalghuraabu labqacu iyo tukihii dee boga caddaa ama dee waa dahrigiisa intan adigu korkii ama intan dee waxa weeyaan halkan baadinkiisa caddaan weeye waa kaa caddaan kale ee dee tukihii marka riwaayadii hore alguraabu bay ahayd tukihii si guud baabay ahayd riwaayadan qeyd baa la socda kollayna mutlaq iyo muqayadku dee markan usuul eegno waxaa asalkoodu yahay in la ysku xambaaro oo markaan kaba dhigno guraabkan la dilayaa inuu yahay kaa alabqac waصfigaa laleh aladii fii dahri wa badni aw badnihi bayaadba wاlguraab اlabqacu wاlfa'ratu iyo jiirkii anwaacdeedii oo dhan wاlkalb اlcaquuru iyo aygaa isagu waxqoomaya wax jaraaxaynaya taasi kuba badan tahay wاlxudaya iyaduna waa ti alxida'atu markii hore aynu soo maray waana taas dee daa'irkada naqana ee wax dhufsado ee dee hilibkiiyo waxyaalahaasee dhufata ay barhkood yidhaaheen kuwa dhuuriyo ay dee so luqaadka soomaalida yelayna laba yidhaa taas ayaa waxa weeye shantaa waa la dilayaa weli xadiidka bal duruqdiisa khaasatan xadiidka caaisha intaynaanka ibnu cumar gaadhin baan duruqdiisa istiraacinaynaa markaasna maca ka ibnu cumar iyo ka xafse iyo kan baaba tafsiir u wada noqonoo markaasaan in yar waxyaalihii masaa-ishii iyo axkaamtii ku sugnayd aan ku joogsan doonaa وxadثna abالربيع الزهراني qال xadثna حmاd وهو بن زaيد qال xadثna هiشhام بن عروة عن أbيه عن عائشhaة رضي الله عنها qالت أنها qالت qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi خمس فawاasiq waa شhan iyagu ah kuwa فawاasiqda ah oo kollayna khamson dee waa la tanwiininayaa ma idaafaysna walow iyadoo meel ay idaafaysantahay ay noo dambayso fawaasiquna sifadii bay u noqon khabarkiina yuqtalna baan kaba dhigaynaa haddaba khamsun shan dee dawaaboo fawaasiqu iyagu ah waxyaalo dee waa jamcu faasiqatina ah kuwa iyagu faasiq oo dee wixii nadaa'irtooda xukunkoodii ka baxay waxaan la baneeyey qatligooda iidaha iyo ifsaadka ay leeyihiin yuqtalna fi lxarami dee xaramkii kol hadii lagu dilay xaaladii meeshii aan xaramka ahayna hadalkeedba daaweeyey yuqtalna fi lxarami alcaqrabu mid baa inoo soo kordhay halkan riwaayaadku markaa waa dee lix bay inoo noqon waa caqrabkii hangaraalihii ama dabaalaalhalihii adugu kaas wey waalfa'ratu iyo jiirkii waalxudaya waalguraabu waalkalbu alcaquuru bal markaa xadiidkan caaisho haddaan eegno riwaayadii hore afar bay ahayd waxaa kaloo riwaayadan dambe shan baan aragnay oo alxayatu baa ku jirtay dee riwaayada dambe ama riwaayadii tan inoogu dambeysayna halkii xaye bedelkeeda alcaqrab marka horena alcaqrab iyo alxaya way ka maqnaayeen riwaayadii hore afarta ahayd marka inta nasku ku yimi halkan inoogu sugani lix bay noqonayaan marka dee aan afartaa hore aan ku soo darno alxaya walcaqrab aan ku darno marka lixdaas fawaasiq weeye bal quraabkana waa kaasoo isagoo mudlaqiyo isagoo muqayadu yimi haddii aan alquraabka adqaca kaba dhigno oo dee walow culimadu kolley si guud waxay uga soo reebaan mid ay yidhaahaan quraab azarci izaaqna af carabiga laguma idlaaqayo waa tuka yaryar oo ay leeyihiin xubuubta unbuu cunaa quraab azarci ba ay ku magacaabeen oo yaryarkaas kolley way ka soo reebaanoo dee noocan dilkiisa uu markaas bannaan yahay ama la dilayo iyo xukumkii oo dee iyagu jaanibkii kale iyo duyuurta kale ay raaciyaan bal markaa kan isaga abqac ah iyo mid ay kaba cabiraan alquraab lacasamo yidhaaheen ba lugihiisaiyo ama iyo waxyaale ayaaba kolkol ama iyo ama dee bardigiisiyo intaanba xumro ama bayaad yeesha iyo ka ay qudaaf kaba cabireen tukaan weynuun ayaanu midabkanba lahaan caddaankanba lahaan tukayaasha roonroonba waxaas adigu kolley baab keliya wada mariyaane bal lixdaas waa la dilayaa welina xadiidka duruqdiisa horta aan israacino وxadaثna abubakr بn abi shaybata وabu quraybi qaala xadaثna bnu numayri qaala xadaثna hishaam bhada اsnaadi waa isnaadkii makaan kaba soo baxno can abihi can caaishata وxadثna cubaydاللahi بن cmر الqwariiriي قال xadثna يزيد بن زurيع qال xadثna mcmr عن الزهري عن cروة عن عائشhaة رضي الله عنها qالت أنها qالت qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم خمس فواasق يqتلنa في الحرم الفأرة والعقرب والغراaب والxudية والكلب الcqور alxaya ayaa mqn xadiiثkii hore inoogu sugay ama riwaayada hore وxadثna cبد بن حmayd qال أخبرna cبدالرزاq qال أخبرna معmر عن الزهري بhda الإسناaد زهrيna waa عن cروة عن عائشhة qالت أنها qالت أmra رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay wuxuu amray بqتل خمس فawاasقة halkan baa halkan sheegayay ah oo aan isu iضaafaynayno ama de ay ismu خمسi mضاaf ay tahay فawاasqna mضاaf ilayhigii oo biqatl khamsi fawaasiqa fawaasiq shan ah dilkooda ayuu amray ama shan faasiq ama faasiqo dilkooduu rasuulka ilaahay amray fi lxilli dhulka aan xaramka ahayn iyo walxarami xaramkaba in lagu dilo uma dakara wuxuu sheegay markaa zuhri riwaayadiisa weeye bimili xadiii de waana macmar baa mee ka warinaya waa macmar riwaayadiisan can zuhri bimili xadiidi yaziid ibn zureec yaziid ibnu zurec weliba mee cabdirazaaq badhe cabdirazaaq baa sheega waayo yaziid ibnu zurec markii horena uu inooguba jiray waxa weeye bal markaa wuxuu sheegay riwaayadan uu macmar uu cabdirazaaq kaba warinaya waxay la mid tahay in riwaayadii yaziid ibnu zurec macmar uu kaba warinayey oo dee ah alfara walcaqrab walguraabu walxudaya walkalb alcaqur taasoo xayaanay kuba jirin wey وxadثnي abالظاhر وxrmlة qال أخبرna بن وهب qال أخبرnي يuنس عن بن شهاب عن cروة بن الزبير عن عائشhaة رضي الله عنها qالت أنها qالت qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم خمس شن من الdawاab daabooyinka kaba mida dawaabna waa جمع daabatin oo dee kul ma yadib عalى الأرض ayaaba la ydhah dhulka korkiisa wixii socda o dhan baaba daaba la ydhah bacdigood baa waxaan duulo kaba saara iyo iyagoo eegaya ilaahay qowlkiisii wamaa min daabat walaa daa'irin yadiru bijanaaxayi daaba iyo daa'ir oo dee halkan la isbaaldhigayba laakiin dee marka la eego idlaaqa iyo xadiidkan aan hayno alquraab iyo alxudaa xudaya ama alxidaya ay kuba sugan yihiinba waa tan dawaabtii la raaciyey oo tan baa qowlkaasna radin u ah waxa weeyaan un waa kul maa yadibu calى اlard walow markii dambe curfiga aan ay ku tasarufeen oo dee ay khaas yeeleen oo wixii afar adilahi markii dambe curfi ku khaas yeelay bal haddana acraaf ama curfi taa kasii hooseeya barhkood ay dameerka un u isticmaaleen badhna ay faraska un uga isticmaaleen bilaadii kala duwanayd curfigoode bardaabadii maka waa halkan oo xataa wixii duulaya wixii kalaba waa tan naftigu inoogu wada dhacay shan dawaabta kaba mida kulluhaa faasiqu macnaa waa kullu waaxidin minhaa ama kullu minhaa faasiqu fawaasi kulluhaa dhammaantood fawaasiqu kullun minhaa markii faasiqun ahayd baa lahaydee makatan uma baahnin tuqtalu fi lxarami xaramka dhexdiisana waa lagu dilayaa waxaana weeya alquraabu wاlxidaatu wاlkalbu اlcaquuru wاlcaqrab wاlfaratu bal xadiidkii caaisha halkan baa duruqdiisa ay dhammaatay baabku isagoo uu yar dheer yahay haddana dee waxa inooguba sugnaa baabku waa saddex xadiisun baaba inooguba sugnaanaya xadiidkan caaisha xadiid ibnu cumar iyo xadiid adugu markaa xafsa dee kolley riwaayaatna ixdaa zawjaati nabiyi salى اllahu alayh wasalam oo kuma fasirayno taasba intaa weeye baabka dheer baabkaga dambeeyo isba aad u dheerna xadiid keliya ayuu noqon doonaa waa duruqdan badan ee soo noqnoqonaysa markaa in iyadaa in haddaan eegno wixii imika halkan xadiisyadani inoogu yimaadeen ama riwaayaadka xadiidkani lix xayawaanka kaba mida ama dawaabta kaba mida oo ruuxii muxrimka ahaa uu dilayo xaramkana lagu dilaya imika halkan nasaan inoogu yimi marka dee waxaanay dee san nasku kuba yimi jamaahiir alculamaana way isku waafaqsan yihiin leyntooda la leynayo xaala ama xaram lagu dilayo ama meel aan xaram ahayn ama ruuxii oo muxrimah bal taas iyagii nas bay ku yimaadeena wax kaloo la raacinayaa miyay jiraan kolley si guudna waxay isugu waafaqeen wixii kuwan la mid ah ee dee macnahay leeyihiin oo kale ama sifaadka ay leeyihiin oo kaleba leh in la dilayo ee laakiin macnahaas ay imika halkan ilxaaqiyeen ee uga qiyaas qaateen baa muxuu yahay baa khilaaf jiraa marka la eego shaafici iyo qolooyin waxay kaba dhigeen macnuhu waxyaalahan shantii waxa ka dhaxeeya ee wax la cuno oo hilibkooda la cuno ma aha walow iftaad kaliya iidana ay leeyihiin markaa waxay raacayaanoo ruuxii muxrimkaa inuu dili karo waa wixii aan saydba ahayn in ugaadh lagu tirinahaynoo wax kastoo aan hilibkiisa la cunin ama wax hilibkiisa la cunay iyo dee waxaan hilibkiisa la cunin dhexdood aan ka dhalan kaas bay waa waxyaalahaas ayay raaciyaan oo wax kasta oo aan hilibkiisa la cunin haddaanu ahayn waxyaalihii dee gaar ahaan nahyi uu kuba yimi qatligooda la isu diiday aanay ahayn macnahan bay raaciyaan oo tan bay ka dhigeen arrinku inuu yahay waxaan sayd maaha ugaan maaha waa waxaan hilibkiisa la cunin waxaan hilibkiisa la cuninba waxay raaciyeen tan bay raaciyeen oo ay leeyihiin ruuxii muxrimka ahaa fidye uga imanaysaa ma jirto dilkiisa dilkuna waa u bannaan yahay laakiin imaam malik oo kale isagu macnaha wuxuu kaba dhigaa waxyaalahani dhib bay wada leeyihin maaha un inaan hilibkooda la cunin waa waxyaalo ifsaad iyo iide iyo dhib leh marka wax kastoo mu'diya dadkii dhibaya dhibaato ay xaggiisa ugaba imanaysaba ruuxii muxrimka ahaa dilkiisa waa u bannaan yahay laakiin wuxuu haddaan hilibkiisa la cunin wax dhib uu leeyahy aanu jirin iyada markaa lama dilayo ama muxrimkii ma dilayo ayuu leeyahy taasi iyadu waa midoo waxii macnahooda le waa la raacinayaa si guudna way isugu waafaqsanyne laakiin maxaa macnihii aan ka dhigayna qiyaaskane aynu uga qiyaas qaadanayno ee kuwana labadaa tacliil waa jiraan xagga marka la eego lafdigan sooba arooray dee fawaasiq waxaa loogu magacaabay waa ta aan soo sheegnay oo dee wixii nadaa'irtoodii ahaa iide iyo ifsaad bay leeyihin oy u baxeen bataas saasay noqonaysaa imika khuruujkoodan iyo xukunkii nadaa'irtoodii kale ay kaba baxeenba bal arrinta jirtaa guraabkan alabqacna waa tan aan aragnay in qeyb jiro meelana isagu mudlaqa yahay kalley culimada xadiidka ama dawaa'if ahl alxadiidka ama midiyo qeyrkooda waana sa dee ibnu khuseymiya ay kuba tegeen waana se usushu ay keenayso in laysku qaydo weeyaano markaa kii abqaca ahaa ama waxaa macnihiisa leh dee quraabkaa waaweyn ayuunbaa xukunkani kuba koobnaanayaa ee bal kaa ay yidhaaheen quraabu zarc ay kaba cabireen ama zaq kolley kaa wayba iskuba raacsan yihiine bal adu waxay leeyihin wasfigan dee mutlaqan iyo muqayadka waan iskuba qaydaynaa arrinta kale in halkan taalaana waxa weeyaan kelbigii caquurka ahaa in la dilayo dee culimadu way isku waafaqsayinoo ruuxii muxrimkaa dilayo xaramkii lagu dilayo ruuxii xalaasha ahaana dilayo waaba tan laakiin kelbigan caquurkii muxuu yahay qolooyin waxay leeyihin waa kelbigeennan aan naqaano dee kaa isagu dhibta leh dad cunka ah dadkii dee dhaawacaya dhibaya kaas weeyaano waa kaa la dilayo waana kelbigii de adugu bal matalan taas ba ahaa in bay yidhaaheen marka maxaa la haleeshina dee waxaana haleeshiiyey malaha bahalaha kalena way haleeshiiyeen laakiin intooda badan waxay leeyihin laftigan kelbi alcaquur walow kelbigu xayawaankan ahaa maqsuudku ma aha uun kelbigan caquurka ah ee waxa weeyaan maqsuudku ma aha ee waxaa looga jeedaa kullu caadin muftaris wax kasta oo dee dadkii iyo xayawaankii iyo dee ku xadgudbayo oo muftarisoo waxdilaah ama dee waa bahalihii oo dhan ayaa imika halkan soo gelaya waana say intooda badan ama jamaahiir alculamaa yidhaahaan waayo caqriguna waxaan leenahay ama alcaquur iyo alcaaqir waa mubaalaqatu caaqir eh waa aljaarix waa wixii wax dhaawacayo markaa libaaxii iyo yeygii iyo bahalihii iyagu wax cunaye dadcunka ama dee dhibta lahaa oo dhan way soo gelayaanoo kelbigan caquurka ayaa ku dhacaya yidhaahaan kale waxyaalaha ay dee halkan yimaada xadiis kalley sanadkiisu xasan iyo xaakim oo kale wariyey iyadoo rasuulka ilaahay nin ina abi lahab ahaa oo waxa weeyaan walibana safar baa u baxayay oo dee rasuulka ilaahay markuu baxayu dhib la soo doontay oo isagoo dee laba hablood oo rasuulka ilaahay abihiisa labadii cusmaan isaga dambeeyey ama dee waxa weeyaan ba labaduba markii hore laba ilmo abi lahab ay u mehersanaayeen markii cadaawadii bilaabantay tabadyada abi lahab soo degtay aboodii ay hooyadoodba dhibkii bilaabeen malaamaanaani aqal gelin ayay labadooduba fureen intuu taa uguma socdo weliba rasuulka ilaahay afla gaadeeyey ayuu bal taas rasuulka wuxuu yidhi allahuma sallid calayhi kalban min kilaabik ilaahu ay aydaada kamida ku sallid ay aydaada kaba mida safarna waa u baxayo shaam bay ku socdeen oo markay dhulkaaba kuwa dhow yihiin ayaa habeenkii dambe iyadoo dadku isaguna ducadiisu kolley inaanay dhulka u dhacayn de waa yaqaysanayeena ayaa habeenkii libax soociye markaasuu yihi maalkaa isagoo jooga mako anuu halkan jooga idinayaayoo dadkii baa la dhex geliyo la qariyo ee intuu soo carubu isagii intuu madaxii burburiyay u iska tegaa cid kalaba taaba libaaxi oo kale waa allahuma sallid caleyhi kalban min kiraabik oo de wixii cunay ee dilayna aybu haayo marka waxay leeyihin kullu caadin muftaris marka waxay wax kastoo bahal kasta oo muftarisa waa yar caqriga ama waxaan ay kaba imanayaanba xukumkan bay leeyi waana jamaahiir alculamaa qowlkooda taasba wey bal axaadiisa waxyaalaha inoogu sugan ama markaa riwaayaadka kale inoo dambeeya dee kol haddaan umuuraha sheegnay bal waxa weeye uma sii baahnin inaan dee laqbayno un mooye joogsi dambe وxadaثnي زhayr بن xرb وبن abي cmr جamيعا عن بن عuyeynةa qال زhayr xadaثna سfyaan بن عuyeynةa labada ilmo kolley abi lahab oo kale de ka kale u islaamay ama saddex bay ahaayeene de waa mid buu ahaaye labada kale markii dambe islaamay bal yaanu jazwaaya midna cod baa loo odhanaya midna cutay wade haatan malaa wax ilowbaa igmarkawaaban ilow bal kii u ahaa waan idin soo dabin doonaa si aydaan dee ugu kala qaldamin labadaasoo imika ama kan imika xus waan ma xusuusniba kii cutba iyo cutayba waxaan filayaa inuu cutaybuhu islaamay adigu bal imika yaanu jasmin nin kaloo muctib la odhanayana waa jira kaasna waa islaamay ee waa mid ahaan wuxuu yihi markaas xadaثna سfyaan بن عuyeynةa عan الزhriي عan saلm عan أbيه رadي الlه عanه عan النabiy slى الlه عليه وsلم qal أnahu qaal خaمس شhaن dawaabta kaba mid ah laa جuنaaxa dembi ma ahaanin calىa man شhaksigii qatalahuna dila fi الxurumi والإحraami waa meelahan xurmada leh mawaadicdan dee waxa weeyaan xurmada leh kuba dila iyo إxraamka xaaladiisa isagoo mxrima الفأرة والعقرب والغراب والحدأة kollay ta'duna maaha ta'dii keenaysay imaka ta'niiska waa taa waxdada sadee dajaajun iyo dajaajatun iyo badun iyo badatun iyo ta'da adigu markaa tamratun iyo tamrun mufradka iyo jamca lagu kala farqiyo oo jamcoodii baa xida u noqonaya markaa midkii labaa iyo kii dhadigaabu ay ku dhacaysaa iyo walkalbu lcaquuru wa qaala bnu abi cumara fii riwaayatihi fi اlxarami wاlxraami macnaa waxa weeyaan kolley xadiidku dee waa kaan soo aragnay walow xadiid ibnu cumar uu yaho xadiid caaisho aanu ahayn labadii sheekhee muslim zuhayr ibnu xarbin iyo ibnu abi cumar baa iskhilaaf lafdi ay isku khilaafeen xarakadiis ayaa jira lafdigu waa calىa man qatalahuna fi اlxurumi wاlxraami iyo fi اlxarami wاlxraami markaa in bal kolley siday dee qolooyinka hadalkana way halkan maanta ma yar caddo dabdigiisu walow hadalku yar dheer yahay dee qolooyina waabay ku yar diidan yihiin oo san dee waliyudiin alciraaqi markaa darxu tasriibka oo kale iyo waxa weeyaan labadan sheekhe muslim bal haddaan dadka kale dabdigooda raaco marka la eego zuhayr ibnu xarbin isaga lafdigiisu wuxuu ahaa fi lxurumi wlxraami walow aniga fi lxarami wlxraami taala laakiin bal waliyudiin iyo siay kuma dabdiyeen baan raacayaa oo de aad mooday ina yar dabdigoodu adka de markaas ay de yar kalaamkoodna halka fiicnaa ibn abi cumarna fi lxarami wlxraam buu yihi bal haddii haddaanay taasi dhicina muhimku waxa weeye labadooda mid wuxuu yihi alxurum midna muxuu yihi alxaram alxaram markaan idhaahna waa garanaynaa alxurumna de waa mawaadic lxraam ama maalihii xurmada lahaa bay noqon mawaadicdii xurmada lahaa walow kolkol alxurum waa jamcu xaraamin oo shaksiga naftiisa laguma sifeeyo dee warkaa walaa taktulu sayda wa antum xurum oo macnaa saydkii hadila wa antum xurum macnaha idinkoo muxrimiin ah taasi bal maalan macnahaasna uu jiro xurum jamcu xaraamin uu yahay halkan mawaadicdii xurmada lahayd ayaabaan odhanaayo bal markaa labadan sheekh haddaan zuhayr idhaahno xurum buu yidhi haddii aan idhaahno macnihii ma kala dheeraanaya un waa jamc iyo mufrad midna xaram buu yidhi un imaka aniga xarakada ta ii taalla ka hore alxarami baa ii taalla ka dambana alxurumi baa taalla imaam nawowina raximah llahu tacaala halkan wuxuu yihi dabdigay halkan suba khilaafeeno jamaaca min almuxaqiqiin waxay ku dabdiyeen bifatxi xaa'i wara alxaram almashhuur waxaram wa xaram makata in dabdiga kalena bidab اxaa'i wara ayay kuma dabdiyeen qaadiciyaadna fi mashaariq wax kale kumuu sheegin ayuu yihi walood moodo dabdigiisu taanu kama dunaa calaa kuli xaal waxaa leeyahay waliyudiin aciraaqi isagoo waliba cibaaro ka yar cabirayd malaa lagaba roonaayo oo kaba dhigayna inaanu halkan imaka saas ama kalaamka ciyaad haba noqoto ama sa dee muslim uu soo arooriyay haba noqotay waa cibaaradiisi inaanu fahmin uu kaba dhigay ama anay dee sa imaka anu wuxuu leeyahay zuhayrna xurum bay ahayd ibnu abi cumarna xaram bay ahayd haddii xataa taasi aniga odhanna macnuu waxa weeyaanu labada sheekh baa laftigaasa isku khilaafeen midi alxurum buu yihi waa dabdi صaxiixa midna alxaram buu yihi muslimna taasuu sheegaya labadoodu taa macnuhuna waa taa nimaka soo sheegnay bal markaa masale uu halkan markaa sheekhu raximah llahu tacaala isaareynayo ayaa jirta oo ah halkan dee ay leeyihin axaadiisan bay dalaalayna uguma sugantao iyada wixii ku tacalluqsanaa umuurahan dilkooda waa sheegnay cibaaradan xadiidka laa junaaxa calaa man qatalahuna wax dembiyo uga imanaya ruuxii dilay ma jirtona waxaaba meeshii laga dee ay faa'iideynaysaa un inaan haddii ruuxu dilo dembi uga imanahayn laakiin miyaa la farayaayo mustaxab miyay u tahy inuu dilo mise maaha cibaaradan kuma sugnee laakiin dee alfaadihii kale ay amarku ay kuma sugnaayeen iyo taas baa nedbiga iyo istixbaabka aynu kaba qaadanaynaa halkan lafdiga waxaa dembi kama imanayo waa banaan tahay un baan kaba qaadanaynaa laakiin riwaayad kale aynoo faa'iideynaya masalada sheegayaana waxa weeye oo imaam nawowi raximah llahu tacaala sharaxa kuma sheegayo waxaa jirta waa masalo kolley dee munaadaraad kala duwana ay kaba dhaceen oo kutubta barhkood ay nooguma sugnayd culimada qaarkood munaadaraadkoodii jaanibkaas ee waxa weeyaan bal waa xaramkii ilaahay de waa xaramka aaminka rabbi aaminka uu kaba yeelay hadday dhacdo ruux xaramka dhexdiisa inuu cid kuba dilo xaramku kuba dilay ama intuu cid dilay dabad kuba dilay ama jinaayo geystay ama xadba kuba waajibay ayuu xaramkii usoo baxsaduu soo magan galay oo kale miyaa xaramka dhexdiisa waatan oo dhiig laguma daadiyo isagii eh lagu oogayaa ee shaygan sharcigu baneeyey ama uu waajibiyey taas miyaa lagu oogayaa mise laguma oogayo xaramka dhexdii waa masaladaas weeye marka masalada kolley dee marka la eego shaaficiyada iyo maalikiyada iyo qolooyin waxa ay tahay iyo jamaacooyin kale in xaramku ee ruuxa caasigaa ma magan gelinayo wixii dhexdiisa lagu sameeyey ee jinaaye ah ama xad ah dhexdiisa waa lagu ogayaa ama qisaasa hadduu ruux debad kaba yimi oo iyadoo waxaasi ay kuba waajibeenna iyadna xaram kuma manceeyo in lagu ogayo waa lagu oogayaa taasba weeye xanafiyadoo kale halkan waxay qabaan ee xaramkii in ruuxii la cedhiidyayo uunu aan lala hadlahayn wax laga iibinay bal sida u bixi lahaa ee dee markaa uu ka baxo xaramka un lagu ogayo laakiin dhexdiisa aan lagu ogeyn haddaba markaa masaladu taas weeye asalkeedu ee waxyaalahay u kala deliishadaanaan baab kale weeye iyo meelo kale laakiin wuxuu leeyahay axaadiisa maxay dalaala ugu sugan tahay ruuxii xaramka wax ku dilay ama dee qisaasba indaamayo ama xadi ay kuba waajibtay in lagu oogayo oo lagu fulinayo oo waxa weeye xaggay daliil ugaba sugantay waxa weeye dee waxyaalaha imaka fawaasiqda sidooda mukalafka u hayd nimaha caqli ma laho mukalaf maaha laakiin dhigtoodii daraaddeed kol haddii loo dilayo xaramkii iyo xaaladii ixraamkaba laguma dilayo taas laguma dilayo magacan waa tan faasiq baa lagu magacaabay dee kan faasiqe isagoo ficlan mukalafka ah ee dembiilaaba ah isagiina waa la dilaya waa wixii eeg xayawaanka ahayn mukalafka ahayn faasiq baa la yidhi iidahoodii iyo ifsaadkoodii waata la yidhi xaramka dhexdiisa laguma dilo lakiin bal matalan mukalafka ahaa ee fisqigiisu ka foosha xumaa ka foosha xumaa min baabi awlaa ayay noqon oo kole dii kuwa la dilay taasi aanu xaramkii ku badbaadin iyagii aanu badbaadin fisqigoodan ama lagu sheega lagu sifeeyey daraaddeed ruuxii kale waxaa geysayna waa laguma dilaya bal kolleyna waa dee daliil daahir ah oy culimmadu laba yimaadeen halkan waana jamaaye intooda badan culimada qowlkoodii weeye waa masalada sheegaya bal marka xadaثnي xrmlة بن yaحyى qال أخbarana بن وهb qال أخbarnي يuنس عن بن شhهاaب qال أخbarnي سليم بن cabdاللahi أن cabdاللahi بن cمر رضي الله عanهma qaaل qaaلت xفصة xفصة waxay tihi زوج النبي صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay haweeneydiisi ahayd qاala رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi خمس min الdawاab kulhaa ay kul minha fasiq laa xaraja calىa man qatalahuna ismi iyo cidhiidhina ma ahaanin ruuxii dilay korkii alcaqrabu wاlguraabu wاlxidaatu wاlfaaratu wاlkalbu اlcaquuru waxadaanaa axmed xadaanaa axmed bnu yunusa qaala xadaanaa zuhayru qaala xadaanaa zayd bnu jubayri ana rajula sa'ala bna cumara macnaa zayd ibnu jubayr baa yidhi nin baa ibnu cumar weydiiyey zayd ibnu jubayr kana zayd ibnu jubayr ibnu xarmal baa la yidhaha waa nin reer day ah ama addaa-iy waa nin iqo ahoo taabiciintii dabaqadii zuhri iyo qataade ah ama raabica ah صaxiixa muslimna xadiidkan unbuu ku leeyahay bukhaarina sidoo xaafid ibnu xajar yidhaaho xadiidkan aan hayniyo xadiid kaloo mawaaqido weliba ibnu cumar inuu ka warinayo sida kan wax kaloon ibnu cumar ahayn kuma laha صaxiixa kan iyo صaxiixa bukhaariba laakiin صaxiixa bukhaari xadiid kale xadiidkan u raaca muslimna waa kan uun bal kaas buu kuba leeyahay ninkaas baa wuxuu yihi ana rajula nin baa sa'ala bna cumara ina cumar weydiiyey oo wuxuu ku yihi maa yaqtulu muxuu dilayaa almuxrimu ruuxii muxrimka ahaa min adawaabi waxyaalahaa dee dhulka socda ama dawaabta muxuu ka dilayaa maxaa u banaan inuu dilo faqaala wuxuu yihi markaa ibnu cumar akhbaratnii waxay warantay ixdaa nisbati rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay haweenkiisii mid kaba mid ah ayaa waxay ugu warantay annahu amara inuu amray rasuulkii ilaahay an tuqtala alfaaratu in la dilo ama annahu dee waxa weeyaan oo umira in laba amray waa ruuxii muxrimkaa dee rasuulka ilaahayna amray an tuqtala in la dila alfaaratu wاlcaqrabu wاlxidaatu wاlkalbu اlcaquuru wاlguraabu xadaثna shayban ibnu faruuqa qaala xadaثna abu cawaanata can zayd bni jubayri qaala marka len ninku xadiid keliya uu leeyahay haddana aan kolkol dhowr dariiq isagoo ku jira aan aragno rawaayadan dambana waa tii hore un waa dariiq labaad un ee waa xadiidkii una xadiid kale ma aha qaala sa'ala rajulun ibna cumara maa yaqtulu rajulu min adawaabi wahuwa muxrimun eeg waa su-aashii hore inoo taamyeelaysaa ninku maxaa uu dilayaa ee dawaabta ah isagoo muxrima markaanu muxrimayna waa markaa uu muxrimka yahay qaala wuxuu uhi xadaatnii ixdaa niswati الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi haweenkiisii mid ka mid ah waxay igu warantay annahu kaana inuu ahaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh yamuru mid amra biqatli اkalbi اlcaquuri wاlfa'rati wاlcaqrabi wاlxudaya wاlguraabi wاlxayati umuurahaas qaala wuxu uhi wafi salaati ayضa ay watuqtalu fi salaati ayضa salaada dhexdeeduna waa la dilayaayo maaha un waktigaasi xataa hadduu ruuxu salaad ku jiro oo uu makansanayo rasuulka ilaahayba caqrab waa dilay isagoo salaad kuma jira uu makansanayo salaadiisa oo ku jiro uu dilo dee haddaanay wakti dheer ku qaadan oo shakligii salaadii hay-adeediba ay kala daadato aan u noqon salaada dhexdeediina isagoo waa ku dilaya waa balcunaa sida dee loo adkaynaya xataa taasna waa laguma dilaya fii kulli laxwaal baa la dilaya salaada dhexdeediina ruuxuu kuma dilaya khaasatan waxyaalihii makansanaysa dee waxa weeyaan alxida ma waxaan leeyahay alxaya iyo alcaqrabka iyoba bal xadiidku waa xadiidkii hore waa xadiid ibnu cumar laakiin laba arrimood baa adigu ama arrin baa yar jirta weliba inoo dambaysana barhkood inoo dambeeyo raqamkii kun iyo boqol iyo sagaal iyo sagaashan marka la eego waxaa ku inoogu sugnaa can saalimin waa riwaayadii zuhri can saalim xadiidkii saalim can abihi radia allahu canhu can nabiyi salى اllahu alيه wasalam muu sheegin cid waasida ee ibnu cumar isagaa rasuulka ilaahay kaba warinayay taas wey raqam dambe oo imika kun iyo laba boqol maxaa inooguba sugan waa ibnu cumar waana riwaayada waxa weeyaan iyadoo weliba dariiqii saalim ay tahay saalim ibnu cabdillaahi oo walaashii xabse kaba warinaya in rasuulka ilaahay ay kaba soo naqlisay labada dariiqe kaba dambeeyana waa ibnu cumar walow xadiidkii saalim aanu ahayn zayd ibnu jubayr xadiidkii yahay laakiin isaguna m dee rasuulka ilaahay waasi dee imika waasiduu kaga wariyayoo ixdaa zawjaati nebiy ama ha yidhaaho akhbaratnii ama xadasadnii haba yidhaaho waa mubhama laakiin taa mubhamkaana waxaan kuba fasiraynaa inay xabso tahay ayaan kuba fasiraynaa riwaayada hore dee aynooguba sugnayd ayaan kuba fasiraynaa ixtimaal caaisha caaishana xadiidka waa tan leh waa taa aynu soo maray ixtimaalkiisi waa iskaba jiri karaaye bal ka bal meeshii ibnu cumar waasidana waa rasuulka ilaahay kaga wariyey waasida la-aana uu kaba wariyey xadiidkiisii hore intii aanu duruqdiisa dhammayn kaa bilaa waasidadaa ayuu xadiidkan xabsa ama haweeneydan mubhamadaa muslim raaciyey haddana dib wuxuu ugu laabmayaa duruq kala duwan oo xadiidkii hore ee bilaa biduuni waasida uu ahaa bal arrintaa yar ogaada un baan leenahay kalaamkeedu waa inoo yar dambaynayaa oo uu inoo dambeeya saa daraaddeed bu isagoo kun iyo laba boqol imaka raqamka udhigta ciddan tarqiimsay waa maxamed faad cabdilbaaqe ayuu haddana dib u soo celiya raqamkii ku xigay halkii kun iyo laba boqol iyo ka uu ka noqon lahaa kun iyo boqol iyo sagaal iyo sagaashantii ayuu soo celiyey waayo waa xadiidkii un bal waa xadiidkii ibnu cumar ee hore laakiin aanay dee isaga udhexaynaya rasuulkii ilaahay ee ama xabsa ama dee zawjada mubhamadii aanay uga dhexayn kan baa yar dheeraan doona hadallana muslim waa inoo raacin doonaa markaas maan in yar un arrintaa yar eegeynaa waa iskhilaaf xadiidka kuma sugana qeybtiisa dambe وxadaثna yaحyى بن yaحyى qال qarأtu عlى malik عan naafici عan ibn cmr radي الlah canهuma ana rasuul الlahi slى الlah عalيه waslم qaala خaمس min الdawaabi laysa calى الmxrimi fii qatlihina junaaxu labadii dee in badan kuma noqnoqonayno waa ka aynu soo laqbeynayna un caawa cashar kuba taasu ah alغuraabu واlxidaaة واlcaqrab واlfa'raة واlkalb اlcaquur وxadثna haruن بن cabdاللahi qال xadثna محamed بن bkri qال xadثna بن jurayجi وcabdالmلك بن cabdالعaزيز بن jurayج qaala mxuu hi qultu لنaafiعi eg markii hore malik can naafiع xadiidka naaficeta markii hore salim xadiidkiisu muxuu ahaa marna waxaan soo aragnay waa sida la-aan waa kii u horeeyey marka dambena waxaan aragnay inuu dee ama xafsa yidhi ama ixdaa zawjaati الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam ama dee ixdaa niswati rasuuliلlahi taasba uu kaba yihi ama taas imanka naafic xadiidkii weeye imaam malik horta dariiqiisa hay iminkana ibnu jurayj baa dariiq labaada wuxuu leeyahy naafic baa waxaan ku idhi maadaa samicta bna cumara waa mawlahaagii ibnu cumar maxaad maqashay yuxilu isagoo u banaynaya lilxaraami ruuxii muxrimka ah weeye xaraam qatlow dilkiisa ee min adawaabi dawaaba oo waxyaalaha bal matalan dawaabta ah waxaad aragtay isagoo u banaynaya banaynaya ruuxa muxrimkee ee sheegaya de isagoo ma banayn kare waa sharciga xukunkiisii waa u xalaal leh maxaad maqashay faqaala lii naaficu naafic baa wuxuu igu yidhi qaala cabdullaahi baa yidhi waa cabdullaahi bni cumar samictu nebiya halkan eeg markii hore cani nebiyi baan haynay oo ah riwaayadii koobaad can saalimin can abiihi cani nebiyi sala allahu alayh wasalam oo dee ixtimaal ahayd in irsaal saaa mursal saxaabi uu yahay aanu waa sidadii uu riday saxaabiyadii kale saa xabso oo kale ama haweeneydaa kaleba uu riday un laakiin halkani way ka duwanto waa maqlay buu leeyahy lakin waa riwaayada ibnu jurayje samictu nabiya salى اllahu عalيه wasalam yaquul خamس min الdawaabi laa junaaxa calىa man qatalahuna fii qatlihina calىa man qatalahuna dembi laa junaaxa dembi ma ahanin calىa man shaksigii qatalahuna dila fii qatlihina dilkoodaas xaraj ugama imanayo waa dilkooda wax junaaxo uga imanaya ma jiro الغراب والحdاة والعqرب والفاrة والكلب الcqور bal markaa imikayaan haynaa waa riwaaية ناaفع مالك iyo iبن jurayج مالك maxaa kuba sugnaa عن iبن cمر أنa رasuuل اللahi صريح kuma aha سماع lakiin tan da maxaa samictu رasuul اللahi ama samictu النبiy صريح bay ku tahay inuu iبن cمر rasuulki ilaahay uu kaba maqlay xadiiثkii وxadثnah qتayبة بن رمحn عن الyث بن سعد ح وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني بن حازم جميعا عن نافع جميعا ني uwada waa layث بن سعد iyo جرير بن حازم ayaa نافع ka wariyey ناaفع markaa laba horaan sii hayne laba kale inoogu soo biiray waa layث بن سعد iyo جرير بن حازم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا جميعا تdmbena maxay tahay waa cali bn musir iyo cabdullaahi bn numayr laakiin iyagu maaha naafic inay ka warinayaane labadan dambe jamiican tan dambe waayo can cubaydillaahi oo wuxuu leeya cali bn musir iyo cabdullaahi bn numayr iyagoo dhan ama iyay ka wada wariyeen can cubaydillahi cubaydillahi ayaabaa isla xertii naafica sida in badan soo aragnay xa وxadثnا أbو كاmل qال xadثnا حmاd qال xadثnا يأyوب xا وxadثnا بن المثنى qال xadثnا يزيد بن هاrون qال أخبرnaa يحيى بن سعيid waa alansaariya kullu haaulaai kuwaa dhammaantood marka kullu haaulaai yay noqonayaan yaxyahan inoogu dambeeya ayubu sakhtiyaani cubaydullaahi ibnu cumar iyo waxa weeyaan layth ibnu sacad iyo jariir ibnu xaasim intaas intaas oo dhami yay ka wada wariyeen can naafici naafic can ibni cumara radia allahu canhuma can inabiyi salى اllahu alayhi wasalam bimili xadiidi maalik wabni jurayjin wa xadiidkii maalik iyo xadiidkii ibnu jurayj oo kale waana taa an soo maray shantaa de xayawaaniya iyadana magaco mansuuska ahayd laakiin muxuu yihi muslim walam yaqul muu odhan axadu axad minhum iyaga kaba midi can naaficin isagoo naafic kaba warinaya ama muu odhan can naaficin can ibni cumara radi allahu canhuma samictu nabiya salى اllahu alayh wasalam ila bna jurayjin waxda ina jurayjhun mooye markaa ujeeddadu waxa weeye malik bal ibnu jurayj reeb markaa malik iyo layth ibnu sacad iyo jariir ibnu xaasim iyo cubaydullaahi ibnu cumar iyo ayubu sakhtiyaani iyo yaxya ibnu saciid alansaari intaas oo dhan uu xadiidka wariyey oo naafic ka wariyey caninebiyi un bay yidhaaheen may odhan samictu waxaa yidhi samictu nebiya ibnu cumar isagoo ka soo naqlinaya naaficna ka warinaya waa ibnu jurayj ibnu jurayjun laakiin yaa raacay waqad taabaca ibna jurayjin ibn jurayj waxaa ku raacay calى dalika inuu yidhaha samictu الnabiya salى اllahu عalayh wasalam ibnu isxaaq waa saaxibu siira oo isagu dee shawaahidun loo soo qaato aan ahayn ususha axaadiiثa ah kitaabka cidda dadka lagaga wariye aan ahayn waana kan dariiqiisii sheegayo o wuxuu yihi waxadaثanii fadl bnu salim qaala xadaثana yaزيid bnu haaruna qaala akbarana mحamed bnu isxaaq waa saaxibu siira oo min siqaari taabiciin ama raggii ugu yaryaraa kuwaa weliba khamsa can naaficin wacubaydillahi bni cabdillaahi naaficna wuxuu raaciyey cubaydillahi bni cabdillahi bni cumar can ibni cumara radia allahu canhuma qaala samictu nabiya salى اllahu alayh wasalama yaquulu rasuulki ilahi baan maqlay khamsun laa junaaxa fii qatli maa qutila minhuna laa junaaxa dembi ma ahaanin fii qatli maa kii dilkiisa qutila la dilay minhuna iyaga lagama dilay fi lxarami xaramka dhexdiisa ciddii dishay dembi ugama imanayo adigu ujeeddadu waa samictu nabiy intaas ayuu fadakara bimili isagoo kaleu sheegay bal aan dariiqa raaciya waa dariiqii ugu dambeeyey xadiiska waxadaثna yaxya bnu yaxya wayaxya bnu ayuba waqutaybata wbnu xujirin qaala yaxya bnu yaxya akhbarana waqaala alakharuna xadaثana ismaaciil macnaa wuxuu yaxya bnu yaxya yihi akhbarana ismaaciil bnu jacfar inta kalena maxay yidhahdeen xadaثana ismaaciil bnu jacfar can cabdالlahi بn dinar naafic maahay waa cabdالlahi بn dinar marka maanta mawlى ibn cmar أnahu samica cabdالlahi بn cmar radي الlahu canهuma yaqulu qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam خamس man qatalahuna wاlxaal huwa xaraam xaraamna waa isagoo muxrima dila falaa junaaxa عalayhi fiihina wax dembiyo iyaga dilkooda uga imanayaa ma jiro alcaqrab wاlfaarat wاlkaaib اlcaquur wاlguraab wاlxudaya lafdu lafdiga xadiidkana liyaxya bn yaxya u sugnaaday bal kolley macnihii xadiidku waa inoo cad yahay xukumkuna waa xukumkaa inoo cadi axaadiis ay nooguba sugnaatee laakiin arrinka jira waxa weeyaan ikhtilaaf baa jira xadiidkan ibnu cumar in salim ibnu cabdillaahi kol waa kaasoo riwaayadiisa ay kuba timi inaanu dee ibnu cumar uu waasida la-aan rasuulka ilaahay kaga warinayo laakiin xaafid xajar baa waxaad moodaa fatxubaari oo kale markuu umuurahan ka hadlayey inuu ka dhigay riwaayada hore waxay ahaydee aynu ku soo aragnay waa riwaayo sufyaan ibnu cuyeyna riwaayada dambena yunus leyli bay ahaydee uu yihi qaalat xafsatu si wuxuu leeyahay riwaayada saalim halkaa way ka dhacday halkanaa kaba dhacday ama uu taaj waham kaba dhigayo uu tir raajax yeelayo oo bal maalan walow dee nin xaafid oo mutqina uu yahay sufyaan ibnu cuyeyne laakiin dee riwaayadii zayd ibnu jubayrna waan soo aragnay riwaayaadkan kalena iyadoo waasida la-aan ah riwaayada ibnu jurayj iyo ibnu isxaaqna samictu baan aragnay bal markaa waxaa jira un xadiidkan ibnu cumar ma rasuulka ilaahay buu kaga maqlay mise waxa u dhexaysay walaashii xafsa ama zawjada mubhamada ah bal intaas weeye ikhtilaafku in riwaayadii intoodii badnayd iyadoo waxa weeyaan aanay samictuda la socon bay ahayd riwaayada ibnu jurayj baa waxay caddaynaysaa inuu jiro bal markaa dee tan ku jamcinayna la isugu geynayaan waxa weeye xadiidkan inuu rasuulka ilaahayna ka maqlay dee walaashii xafsana uu kaba maqlay markaa dee wakti la weydiiyeyna uu sheegay dee dariiqaa kale mararka kalena uu ku kaaftoomi jiray san dee uu rasuulka ilahay ka maqlo labada xaalaba ay kaba sugayn haddii xataa taa la odhanoo tan lagaba dhigay inay mursalu saxaabi tahay ee ciddii waasidadii waan garanaynaa waa xafso weeye markaa ishkaal ma jiro oo xadiidku calaa kulli xaalin maqbuul buu noqonaya waana xadiidkaa saxiixayn kuma sugan waana xadiid maqbuula weeye laakiin arrinkaas baa xagga waasidada iyo waasida la-aanta ayaa duruqda kala duwan dee sheekuna waa kaa si fiican oo kala duwan nooguma soo dhigay oo markaa waxa weeyaan iyadoo dee waasidadani ay jirtana saxiixan way ku sugan tahay waasida la-aanna way kuba sugan yihiin marka labadooda haddaan wada tasxiixino ee ishkaalkaasi ma jiro haddaan la tasxiixinoo asalka lagaba dhigo riwaayadaa waasidadana ee waa mursal saxaabi maqbuul wey xujo weeye mursal saxaabi o markaa waana tan waasidadina noo caddaatay waa saxaabiyadaas markaa ishkaal ma jiro wey umuurihi kale xadiidkana waan soo aragnay baabu jawaaزi xalq الraasi lilmuxrimi ida kana bihi adan wawujuub اlfidyati lxalqihi wa bayaani qadriha waa baab isaguna dheere laakiin ha dheeraade waa xadiid keliya waa xadiid keliya waxa kale waa duruqdii markaa dee markaan in iyo maqsuudkiisu inoo caddaado ta kale bal ma kala reebi doono biidn اllahi tacaala ee waan sraacin doonaa gebiga casharkan caaw oo dhami waxaa la arkaa dee imaka halkaa horeba saddex xadiisu baabay ahayd xadiidka ibnu cumar ha duruq badnaado kaa xabsama iyo waa kaa laba dariiqoo kala yeeshay kana waaba xadiidkaa keliya baabka oo dhami xadiidkaa keliyau noqonayaaye laakiin waana xadiid baabkiisa asal ah waa sunno marka la eego xaj markay noqoto ama sunno waxaan uga jeednaa waa shay lagu camal falo dee rasuulka ilaahay sunnihii inoogu bal qur-aankii inooguma sugan sunnihiina bayaankiiba inooguma sugan sababtii qur-aankana way inooguma sugan yihiin waana xukun weyn oo axkaamta xajka kaba mid ah halkan inooguma imanaya waa xadiis iyo duruqdii markaa qaybaha hore markaan hagaag ugu sharaxno waxa kale waxay noqon doonaan laqba insha allahu tacaala ama sharaxa waan yar si aan riwaayaadka horta bal alfaada ay ku yar kala duwan yihin waaban horta waxoogaa baan yar wadayna bal markaa wuxuu baabaysan yahay baabu jawaasi xalqa raasi lmuxrim waa si de aan soo ogaanay ruuxan muxrimkii inaanu timihiisana goynahayn madaxii aanu xiranayn garhkii aanu taabanayn adigu bal taasba weeye haddaba bal inay u bannaan tahay madaxa xiiritaankiisu ruuxii muxrimkaa waa goorma idaa kaana bihi adan hadday dhibi ku sugan tahay nawar baa kaga dhacay siay noo soo socotay injir baa ka gasho way dhibaysaa uu iska u xiiranayaa markaas laakiin iyadoo baahi ay ku kaliftay oo daruura ama xaaja ay keentay xaajadani waxba laguguma laha lama odhanaye maxaa jira wujuub ilfidyati lixalqi xeeritaankaa uu xeeray inay fidya ka waajibayso wa bayaani qadriha fidyada ka waajibaysaana inta ay tahay iyo qadarkeedu wixii caddaynteed oo umuurahaas ay noogu wada sugan inay u banaan tahay ruuxii muxrimka hadduu u baahdo madaxiisii timihiisa inuu xirto madaxiiba uu xirto iyo inay xaaladaasi baahida u baahday daruuro ay kuma keliftay dhibi ay kuma keliftay aanay baabiinahayn fidyadii ka waajibaysay ee fidya ayay waajibayso fidyaduna intay tahay qaybaheedu maxay yihiin bal umuuraha intaba xadiidka iyo abwaa baabkay nooguba imanayaan وxadثnي عubayd اللh بن cمر الqwاrيري قال xadثnا حmاd yعnي بن زaيد عن أyوب xا وxadثnا أbو الربيع قال xadثnا حmاd qال xadثnا أyوب qاaل wuxuu yihi أyوب السkhtiyاnي سمعت مجاهدا يحdث waxaan mqلay مجاهد xaal uu waramayo waa مجاهد بن jبr waa taaبعي isaguna عن cبدالرحمن بن أbي ليلى waa taaبعي kaloo laakiin kasii weyn kana مجاهد waa taaبعي dhexe أyوب waa taaبعي yar waa saddex taaبعي oo kale waaweyn cبدالرحمن بن أbي ليلى عن كعب بن عuجرةa isaguna cبدالرحمن بن أbي ليلى aabihii abuleyla صaxaabi buu ahaaba qaarkayn sifiin laguma dilay aabihii abuleyla waa صaxaabi weeye ee rag kale oo isagana kitaabkaynu kusoo aragnay niman kale oo ama waxa weeyaan oo dee rag uu dhalay iyo kuwaasoo qoyska magacii bay wada qaateen oo ibn abi leyla la yaal isaga iyo waxaa ugu mashhuursan ninkan moxamed ibn cabdiraحmaan la yidhah faqihe mujtahidkaa xagga xadiidka yaanu kuma xoog badnaanin xadiidka kuma xoog badna waana inankiisii dee kaasna ibn abi leyla ubaa lagaba cabiraaye bal taasba weeyaano waa taabicigaa weyno nin caalimana uu ahaa malaa kolley waqacaadkii ama dagaa jamaajim iyo waqtiyadaas baa kolley dhimashadiis ay ahayd ben can kacb bni cujrata radia allahu canhu qaala wuxuu ihi saxaabiga kacb bni cujra ataa calaya rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam waxa ii yimi isoo maray rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh zamn اxudaybiyati xudaybiye waqtigeedii waa sanadii lixaad markay dee kufaartii qurayshida ay diideen rasuulka ilaah iyo asxaabta muxrimiina inay maka galaan ay dawaafaan halkaa ay ku horjoogsadeen muxsariin ay noqdeen markii dambena sulxii xudaybiya uu halkaa kaba dhacay waana laga soo laabmaye zamankaas muxrimiin bay ahayn ixraamkana waa lagu raagoo dee muddaa halkaa lagu hor joogay ama ay halkaa joogeen waktigaas buu isoo maray walxaal ana anigu uuqidu aan shidaya dab taxta qaala alqawaaridiyu qidrin li وqاaل abورaبيع brmt lh maعnaa waa in mضاafkii buu intay anuga mضاaf ilaygi gaadhin buu si loo kala lahaa sheekhu sheegay raximah الlahu taعaalى labadii sheekh ee mslim lahaa abورaبيع الزahrاn iyo cubaydاللah بن cmر الqawaarيri ayaa midna mxuu ihi taxta qdri lي waa qawaariir riwaayadiisa ka kalena mxuu ihi taxta burmati lي kollina waxaan cuntuu karsanayey dheri baa dab u saarnaa kiibuu dalkiibuu shidayey dalkiibuu shidayey marka qadrina waa dheriga burmadna waana iyaguna dheri kaba midahoo ay idhaaheen dhagxaan iyo waxaasay kaba samaysan jireen taas buu ahaaba adigu waa cunta ayuu meeshii karsanayey dabkii buu shidayey dheri baa dabu saarnaa rasuulka ilaahi baa soo maray xaaladiisayda waa tan walxaal alqamlu injirti yatanaasaru uu daadanayo calaa wejhi barna wuxuu ka qabo ee mudda ay exraamsanaayeen timana waa lahaa jir badan baa ku dhalatay iska daa halkana garhkii iyo xirrimii bay usoo tallowday waabay soo daadanaysay oo wejigiisay kusoo daadanaysay faqaala rasuulka ilaahi baa wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ayu'diika miyuu ku dhibayaa hawaamu ra'sika waa hawaamu waxyaalahan xasharaadka khaasatan dulinkan iyo bal markaa hawaamta madaxaadani miyay ku dhibaysaa qaala qultu nacam haa baan idhi qaala wuxuu uhi faxliq timahaaga xiir iska xiir timaha wa sum halaaثata ayaam saddex isho soom aw acim sitata masaakiina amase lixda lix miskiin quudi oo cunto sii inta la kala siinayaana way noo soo socotaa aw insuk amase gawrac nasiikata nasiiko waa dee neef waana shaatadii uunoo taas in gawracoo ama dee adigu la kaalay uun neef gawrac waa wixii ugu fudaaya u sahlanaana waa neef adhiya inuu gawraco odxiyo guda ama lix miskiin cunto sii ama saddex isho soon awdanna waa litakhyiir ruuxuu kala dooranayaa bal markaa isaga kala dooranaya alfaaduna waa bal xadiidka weli duruq badan baa inoo dambaysa qaala ayuba ayub baa wuxuu yihi falaa adri biayi dalika bada bada ti uu ku bilaabay kolley waa arintu ruuxu isaga kala dooranaya inuu fidyo bixiyo un weeye qur'aanka naskiisina fafidyatun min acaam min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk waa fidya korkiisa oo ama waxa weeyaan dee soom ah ama sadaqo ah ama nusuka xadiidkaana inoo fasiray waayo qur-aanka waa taasoo waa taa mujmalka ah soomun baa la yihi imisa cishaa la soomayaa cunto ayaa markaa sadaqa meesha tiri imsa miskiin iyo intee la kala siinayaa in waxa weeyaan iyo nusugeeda nusugiina waxa yahay ee suur ka suurto gala muxuu yahay ama dee uu ruuxa kaga gudayo xadiidka intuba inoogu wada sugan tahay tii uu ku bilaabay ma garanayo lakiin tii lagu bilaabaaba tii uu ruuxu doortaaba waa tii kale uun fidyadii way unoqonaysaa xadaثnي علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن بن علية عن أيوب في هذا الإسناد بمثله وحدثنا محمد بن المصنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه وأبكي أيوب بابا ابن عون يمي قال وحول كعب بن عجرة في وأنك صببتي لي أنزلت هذه الآية آية نكبسو دكتي فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فمن روحي كان أهادي منكم حال إذنك إذنك مدياي مريضا روحا نصنيا أو أمس به أو ديتي مهن يا حسالي بمركا أو به وكبس ويا أذى دب سينشرتا سوك لي من رأسي مدحي سحقي أما وحكا لؤون ففدية معنى دي مركا فحلقة ده oo markaa timihiisii xeerta inay hadduu taa ku adkayso on u xeerin fidyadii ma imanayse si dee waxa weeya markaasoo halkii dee faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun faaftaraba halkaaba la qadarayay markaa afura haddaanu afurin iyadeena ciddadu ma imanayso ee markaa timihiisii xeerta fafidyatun ay fa calayhi korkiisa waxaa fidyatun fidyo fidyadoo min siyaamin soom ah aw sadaqatin sadaqa ah aw nusukin adaa igu soo degtay qaala wuxuu ihi faataytu rasuulka ilaahi baan u imi dee markii uu weliba rasuulka ilaahi baa u yeedhay oo warkiisa maqlay faqaala wuxu uhi udun soo dhawow hada waa lisagtown fadanawtu waan soo dhawaaday faqaala udun soo dhawow buuhi fadanawtu faqaala salى اllahu alayhi wasalam ayu'diika hawaamuka hawaamtaadani miyay ku dhunaysaa ibn camr wuxu hi waxaan umalaynayaa inuu yidhin ha waana ti aynu marka horeba soo maray riwaayada ayuub qaale wuxuu yihi kacab baa odhanaya faamaranii bifidyatin min صiyaamin aw sadaqatin aw nusukin ma tayasara wixii sahlanaadee nusuga waada neef adhiya وxadaثna بن نmayri qال xadaثna abي qال xadaثna sayf sayf ibn sulayman ama ibn abi sulayman الmaki horaynu usoo maray waana nin saadise kaba mid ah qaala wuxu hi hiqaa samictu mujaahida yaquulu xadaثnii cabdالرaحman ibn abi layla قال حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسuلka إلaahi وقف عليه u istul taagay والxاal رأسه madaxiisu يتهاaفت أn يتناaثر ويتساaqد uu daadanayo qمرا ee madaxa waxa daadanaya maaha waa injirta xag injireed iyo injirtiisi baa daadanaysay farabadni waxay kaba qabto faqاala wuxu hi يؤdiika hawaamuka waxani ma ku dhibayaan hawaamtaadani qلtu نacم qاaل فaxلق rاaسka madaxaaga xiir ayuu hi قال ففي أنiga sababtaybay نزلت هذه الآية فمن كاna منكم مريضا أو به أdى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال لي رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi baa wuxuu igu yihi isagoo ii cadaynayo ii bayaaminayo taas sم ثaلاثة أياaم سدxشha soم أو تصدق بفرق فرق فرق horeynu dahaariya ugu soo maray saddex saac buu qaadayay faraqu waa weel saddex saac qaada haddii ra-da la reebena dee waaba lagu dabdiyay iyadana faraq bayna sittati masaakiina lix miskiin dhexdood oo markii hore waxaan soo marnay oo adcim sittata masaakiina qadarkii waa kan lix miskiin waxaad u qaybisaa faraq faraquna saddex saac buu qaadaa baan nidhi ee saddex saac haddii loo qaybiyo lix miskiin midkiiba nisfu saacin buu helayaa saac badhki waa intan sakaato ahlulfitriga aynu u bixino intaas baa laba miskiin loo qaybinaya markaa intaas saddexdeed ayaa lix miskiin la siinayaa midkiiba waxaa la siinayaa saac barhkii baa la siinayaa ama laba mud ayaaba la siinayaa taasba weye lixdii miskiin aw insuk amase waxaad gowracdaa maa tayasara wixii ku sahlanaadee dee waxyaalaha la gowracaa waana neefadhiyaba weli xadiidka duruqdiisaan si yar wadaya waxoogaa وxadثna محamed بn abi cmr qal xadaثna سfyaan عan ibn abi najixi وأyuba وxumaydin وcabdilkarimi عan mujaahidin kale dadku waa dad inoo horeeyey ibn abi najiix cabdullahi ibn abi najiix baa la yidhaha isaguna waa qolooyinka siqaara taabiciinna la mucaasarooday laakiin atbaacu taabiciintii raggaa ugu horreeyey aan kaba dhigayno oo cabdillah ibn abi najiix cabdillah waa nin reer maka oo cabdillah ibn abi najiix manaa abi najiix xasan yasaar baa magaciisa la yidhaah ayubna waa sakhtiyaani xumayd xumayd ibnu qaysna waa nin qaari ahaa ama waxa weeye dadkii qira'ada qur-aanka aad u yaqaano reer maka ahaayo isaguna la dabaqo ahun markaa ninkeena hore ee waxa weeyaan ibn abi najiix wa cabdilkariim cabdilkariim aljazari cabdilkariim ibn malik aljazari waa nin hiqo ah oo mutqina oo raggan ka yar horeeyo taabiciya taasoo imaam malik iyo dee shakhyadiisa kaba mid ah haddaba qolooyinkaas oo dhan baa can mujaahidin mujaahid bay ka wariyeen can ibni abi layla can kacb ibni cujrata radia allahu canhu ana الnabiya salى اllahu alayه wasalam mara bihi wahuwa biاlxudaybiyati qabla an yadkula makata maka intaanu gelin dee makana mabuu gelin bo markaa waa laga celiye walxaal huwa muxrimun isagoo muxrima oo kacab muxrimiya dee rasuulka ilahina muxrim bu ah intaanu taxalulin walxaal huwa kacab yuuqidu uu shidayo taxta qidrin dheri hoostii uu ku shidayo dan walqamlu injirtuna yatahaafatu walxaal alqamlu yatahaafatu uu daadanayo calaa weji wejigiisa uu kusoo daadanayo faqaala tu'diika hawaamuka haadih miyaad ku dhibaysaa hawaamtaadani qaala nacam qaala faxliq ra'saka madaxaaga xir وأطcم فرقا فرق طعاaمa ama waxaad quudisaa بayna ستة masaaكين ad uqaybisaa لح mسكين midkiiba والفرق ثaلاثة أsuعin أو sم ثaلاثة أياaمna ama سadex شha soم أو ينsك نaصيكة ama وaحqل qال بن أبي نجيح markaa iبن أبي نجيح ba halkay qolooyinka kale uنsك نaصيكة yidhaaheen aw nsk isaga mxuu yihi aw idبح shaaتan waana wixii ugu yaraa neef arya qal oo dee ka odxiyo gudaba ah bal xadiidku dhowr dariiq ba inoo hadhayo waan israacin doonaa biidn اllahi tacaala riwaayaadkiisana qeybna way inoo dambeeyaan qeybna waan soo maray marka waxaana kolley maqsuudka riwaayaadkaasoo dhami uu yahay uun ruuxii muxrimka ahaa ama xaj ha ahaado ama cumre ixraamkiisaasi hadduu u baahdo madaxiisa inuu xiirto darar iyo dhib jira daraaddeed ama ha uga yimaado dararkani qabli iyo injir gashay ama ha uga yimaado madaxiibaaba xanuunayo timihiibaaba oo laga xiiraaba dee dawo loo moodayo caafimaado dee waa marad iyo wax laba mid ah adugu hadduu u baahdo lama odhanayo uun dee siaasun kuba jire inuu xiirto waa leeyahay fi lixraam laakiin maxaa ah calayhi lfidya fidya kaba waajibaysa waa taaba ilaahay qur-aanka faman kaana minkum mariidan oo xanuun daraaddeed buu u xiirtay aw bihi adan ama dhib kala madaxi kagaba sugan min ra'si oo markaa xirta fafidyatu min siyaama wa sadaqati anusuk bal rasuulka ilaahayna wuxuu inoo caddeeyey ee qur'aankai naskiisa awdani litakhyiir weeye uu kala dooranayaaye laakiin qur'aanku umuuraha u ijmaaliyey ayaa rasuulka ilaahay sunnihiisii ee sunnaduna ilaahay baaba yihi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim dikrigaanu kugu soo dejinay dadka si aad ugu caddayso wixii lagu soo dejiyo sunnuhu wuxuu sharxayaa qur'aankii ayuu u yahay bayaan tafsiil mujmalkiisii sidan oo kale ayay tafsiilin markaa mudlaqiisii baabu qur'aankii qaydaya bal markaas waxa weya waa ka waa tafsiirkii iyo ay sunnada u ahayd be bal taaba weeye in bal markaa aayaddii iyo axaadiidana tayada meesha inoogu sugan ruuxu isagaa takiye waxaan kalaba dooranaya kolley xukumka masaladuna waa taa weeyaan oo markay umuurahani ay dhacaan culimmada waxyaalaha uga qiyaas qaateen waaba jira xagga marka la eego fidyadii oo kale xataa dee cabdiha looboo sameeyo oo haddii dee waxa weeyaan isagii timahan xeerashadiisii iyo qalmiga cidyaha guritaankoodii iyo waxyaalahan kaba yimaada dee diib la marsada iyo dhar la xidhay iyo waxyaalaha caynkaasoo dhan tan bay kala mid dhigaan oo fidyadooda umuurahan bay kaba dhigaan oo fidyadooda waa umuurahan iyo saddexan la kala dooranayo iyada ayay raaciyaan ama waa baab ilxaaq ay haleeshiiyaan bal mثalا xukumku cinda الculamaa kaasba weeye bal de umuurina waa inoo wada cad yihiin allahuma meelo ayun baa yar jiro o ah mar rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayh isagoo dee dherigaas waxa weeyaan dab kuba shidaya uu soo maray uu ku yihi hawaamtaadu riwaayo noo dambeysa in loogubay dee rasuulka ilaahay uuba yimu i soo dhawow soo dhawow oo kale in lasoo qaaday ba markii dee iyadu taasoo riwaayaadka qaarkood waxaa ku yimi markii amaan moodayinba malaa markii hore u maqlay dhibtu inay halkan gaadhsiisan tahay markaa kolley culimadu siday kuma jamciyaana waa dee markii hore inuu maray arrintiisana arkay dhibkane laakiin aanu dee dhibku inuu heerkaa gaadhsiisan yahay aanu ogeynoo haddana markii dambe looguba yeedhay ama loo soo qaaday oo dee waa markan uu leeyahy soo dhawow ama iyadoo marka lasoo qaadayba loo keenay oo bal taasubaaba ama maalan waaqaco keliya weeye alfaadaha kala duwana umuurahaas ayuun baaba culimmadu ay kuba jamciyeen oo ay kuwa xambaareen وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد خالد بن عبد الله الضحان هي خالد بن مهران الحداء دائم بدن بين صار إن هي وسنة سوحي أما كتاب كما كوكا لسوان عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي الليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال له آداك هوام رأسك آداك أمسدي سفامها قد لم يكن لبي madax dulimkan ama waxaan dee kaa galay madax qaala nacam faqaala lahu الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam ixliq ra'saka madaxaaga xir uma dbax shaatan nusukan neef adhiya gowra oo nusuk ahaan u gowra ee kolley waxa weeye buu leeyay yuqaal shaatada neefka adhigiiyo keyrkeedba waxyaalaha udxiyada gudaba ee la qaalayana sika waa la yidhaahaa ficilkana nasaka yansuku iyo yansiku walow yansuku ay mashhuur tahay bal markaa nasikada waa shaa aan bedelkeedii idbaxshaata baan soo aragnay uma idbaxshaata nasukan aw sum ثalaaثata ayaamin aw aطcim ثalaaثata asucin min tamrin calىa sitati masaakin muqasamatin calىa sitati masaakin iyadoo dee baama maqsuumatin baan ujeedaa maqsuumatin loo qeybinayo calىa sitati masaakina lix miskiin midba nisfu saac baa la siinaya وحدثنا محمد بن المصنى وابن بشار قال ابن المصنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبته عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني بالإله وأنا من تابعية أصبهان تنوح إله ما كان يتجر إلى أصبهان وما لا تجاري يحبو جنجر وتنباوي ما لها قاسي وقبطمي كل حديث السؤال بيورتو حديث كان يحديث طبيعي أيو كتابك كله هي عن عبد الله بن معقل عبد الله بن معقل وتابعه أبيه معقل بن مقرن ونمكي لما مقرن بكام مدهاي وصحابي أبيهنا إن حفظ حجرنا وحشاقا بخاري أوكلا حديث كان مانتا وكعب كما ورنيو إيا حديث كان أو علي بن حاتم كما وريه لبدا حديثين كل إيا بخاري مسلم نهي سيا فائدية تاس حديث كا إيا مكان هينا وحديث كا كعب إيا حديث كا عدي وحويانو iyo xadiid kale oo xagga musaaracaad saddex xadiid inuu ku leeyahay kitaabka muslimna bukhaarina lagu kuba leeyahay markaa laba way wadaagsa markaa muslim baa mid la dheeraanaya qaala wuxuu yihi qacadtu ilaa kacbin radia allahu canhu kacab baan dee la fadhiistay waa qacadtu ilaa kacbi qacadtu waa mufdiyan ilaa kacbin oo kacab baan la fadhiistay buu ihi walxaal huwa fi lmasjidi masjidkii uu joogo oo masjidka waa masaajidkii kuufa magaaladii dee ay degeen markii dambe fasa'altuhu can hadihi alaayati aayaddan baan weydiiyey ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال كعب رضي الله عنه وحر نزلت في أنيga sababtay bay kusoo degtay كان بي أdn dhib baa igu sugnaa min رأسي xagga madaxaygaa dhib igaba sugnaa فxmiltu إلى رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم waa xaalada hore markii hore aanu dee ogeyn rasuulka ilaahay mooday inuu heerkaa gaadhaa markii dambe dib looguba yeedhay waana taan soo yar jamcina lahayn lafdigana waa dambeeyahay waxaa lay qaaday xaggii rasuulka ilaahay صلى الله عليه وسلم والqمل يتناثر على وجهه فقال ما كنت ma ahayn waa markii horu arkay ee uu kaba war helay xaaladiisa arى ama ura mid u malaynaya neh أن الجهد dhibti iyo مaشhaqadu balغa inuu gaadhay ninka xaggaaga ma arى waxaan aan arko oo heerkan imaka aan arko inuu markii hore dhibka uu gaadhay umaan malaynayn marka araada dambena waa dee hamsada waa fadxinaynaa waa tii aragtida ahayd ru'yaday ahayd uraada hore hamsadii waan daminaynaaye waa tii daniga ahayd oo maa kuntu maan ahayn uraa mid u malaynaya oo moodaya ana aljahda waa dhibkii iyo mashaqadii balaga inuu gaadhay ninka xaggaaga ma ara waxaan aan imaka arko heerkaa inuu gaadhsiiyey maan moodahayne atajidu shaata mee fadhiya ma helaysaa faqultu la mee ma helayo fanaزlat hadihi اlaayaةu fafidyaة min صiyaami aw صadaqaةi aw nusuk qaala wuxuu yihi markaa sawmu ثalaaثata ayaamin saddex maalmood oo la soomo dee nusugi waa ka hore u sheegayba aw idcaamu sitati masaakiina ama lix miskiin oo la quudiya maxay nisfa saacin saac likuli miskiin طacaaman likuli miskiin isagoo cunto waa mid kastoo miskiinaba ujeedo miskiin kastaba nisfa saac la siiyo qaala markaa kacab baa wuxuu yihi fanaزlat fiya khaasatan aniga gaar ahaan bay aayaddu igu soo degtay wahiya lakum caama de alcibraةu bicumuumi lafdi laa bikhusuuصi sabab waa ciddii arrinkaasoo kale ay qabsato o dhan oo idinkana way idin sugnaatay ayadda si guud bay idinkuma sugnaatay وxadثnا abubكر بن أbي شhaybةa qال xadثnا cبداللahi بن نmayr عن زكريا بن أbي زائdة qال xadثnا cبدالرحمن بن الأصبهاniي qال xadثnي cبداللahi بن معqل qال xadثnي كعب بن عuجرة رضي الله عnه kole xadيiثkana كacب بن عuجرة cبداللahi بن معqل iyo cبدالرحمن بن أbي لaylة unbaa daريq sugan lagaga wariyey ben أنه خرجa mع النبي صلى الله عليه وسلم محرما xaalu yahay faqamila ra'su madaxiisiibaa injiraystay iyo walixyatu garhkiisiiba fabalaga dalika الnabiya salى الlahu عalيه waslم arrinkaas baa rasuulkii ilaahay gaadhay faarsala ilayhi cid buu usoo diray fadaca alxalaaqa ruuxii wax xiirayey buu u yeedhayoo faxalaqa ra'sahu madaxii kacab ayuu xiiray ثuma qaala lahu hal cindaka nusukun waxaad qasho oo dee miyaad haysaa sanee fadhiya ma helaysaa qaala ma aqdiru calayhi ma karayo faamarahu an yasuuma ثaلaaثaةa أyaamin wuxuu amray saddex cisho inuu soomo aw yuطcima ama uu quudiyo sitata masaakiina likuli miskiinayni saacun iyadoo laba miskiinba saac u sugnaado mid kasta nisfu saac la siinayo faأnzla اllahu caزa wajala fiihi khaaصة faman kana minkum mariiضa aw bihi ada min ra'si uma kan lmuslimiina caama aayaddu muslimiintii oo dhan bay wada sugnaatay bal kolley macnihi waa inoo wada cadaaday xukumkiina waa xukumkaa waadixaa laakiin arrin baa labadan riwaayo dambe yar jirta laftii nagu soo yar biiray laftigu waxa weeye rasuulka ilaahay wuxuu ku yidhi markaas uu isaga dee arrintan weydiinayey ayuu kuba yidhi maya riwaayadan ugu dambeysay ba matalan hal cindaka nusuk taas bay ahayd ama oo taas baan aragnay ama laftigaa ama ma helaysaa atajidu shaatan waa labada lafti neef adiya ma helaysaa hadalkii waxaa laga fahmi karaa hadduu yidhaha markii waan helaya inuu odhan lahaa neefka qal oo markaa horta ay arrinta horeynayso in neef la qalo haddii taa la keli waayo labadan xaalee kale la dooranayo qur-aanka naskiisii iyo xadiidkii duruqdiisii horena waxay noogu sugnayd saddexooda in la kala dooranayo marka waxaa halkan imaam nawowina raximah llahu tacaala de sida culimada kaleba uu yihi halkani maha macnuu inaanu soomku iyo idcaamku ka gudayn ninkii hadiga waayey uun mooye nin kale inaanu ka gudayn taas macnu ma aha wuxuu ku xambaaran yahay rasuulka ilaahay horta bal nusugii buu weydiiyey ama wixii la qalayey haddii markaa uu idhaha waan helaya wuxuu u sheegi lahaa saddexa arrimood inuu kala dooranayo markii uu arkay inaanu karahayna waa kan labadan kale u koobay oo macnaa maaha uun ma helaysaa shaato inaan dee shaatada ninkii helayey ama neef adhiya ninkii helayey aanu idcaam la iman karin ama se aanu soomi karin ee waxay ahayd un bal horta taasi inay agtiisa laga labadan kale dee waa kuwan oo kolley way ka dhow yihiin waanay ka sahlanaayeen bal waxa wey taasi inay agtiisa mutayasirtaha iyo in kaleo markii uu ogaaday inaan taas aanu karahayn ayuu labadii kale u sheegay hadduu yidhaha waan karaya waxay ahaan laydun saddexa si dee riwaayaadka horeba saddexa kala dooro manaa markaa maaha un macnuu imaka taas lagama fahmayaan leenahay waayo riwaayaadku waa xadiid keliya waana isukeen fasirayaan wallahu subxaana watacaala aclaa aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk allahuma zidna walaa tanqas